guud ayaan u rajaynaya ummadda soomaaliyed guud ahaan gaar ahaan madasha oo aan leeyahay tallaabooyinka ugu dambeeyey ee xariiqintii guusha lagu gaarayay ayaan ku jirnaay annagana ilaahay ha noo fududeeyo inta bisha ramadaan laga yeeri waan qabaa waayo fiican iyo fursad fiican weeye alla badiyo inta soomaalida ah ee cimrada aaday ee xaramka ilaahay tagtayna waxaan leeyahay ha loo soo duceeyey sida caadada ee soomaaliya shirkeennii madasha wadatashiga ee magaalada baydhabo waa noo furay waxaan aad iyo aad hoos uga xariiqayaa arrintii ku saabsaneed danta caamka mar walba in la hormariyo waxaa xaqiiqo ah kelmadda ah danta caamka marka la helo oo keliya ayaa midda gaarkaa la heli karaa dadkii danta gaarka ah bas jiriyey ee horay soomaaliya u soo maray maanta dan gaarana ma hayaan tii caamkana kama ayan shaqayn marka dhammaanteen waxaa waajib nagu ah inaan danta caamka u wada istaagno soomaaliyada maanta taariikh cusub oo samaysmaysa waa maanta in baydhabo la fadhiyo waxay ka mid tahay taariikhda cusub taariikhda jiilasha soo socda ee caruurteenna marka wax loo sheegay loo sheegi doono la dhihi doono markii burburku dhacay kadib sidaan ayaa dowladnimada soomaaliya ay ku soo dhisantay oo ay ku soo noqotay oo ay ku timiday maanta marka maalmahaas la sheegi doono mid ka mid ah waaye marka waa taariikh samaysmayso waan ku faraxsannahay inaan dhammaanteen u wada joogno oo aan ka wada qaybgelayn